waxaan maanta u nimid shalaan u nimid sooxamar ka nimid inaan ka qayb galno aqoonsweydaarsiga amniga afrika oo lagu qabanayo nairobi waxaa qabanqaabiyeen hay-ado badan oo amni marka waa heer dowladeed iyo heer ganacsi labadaba wixii hay-adoo dhan ka shaqeeya amniga ayaa halkan isku yimid marka waxay raadinayaan qandaraasyo waxay raadinayaan waxay maalgeliyaan waxay raadinayaan hay-ado inay gacansiiyaan sidaas halka ugu nimid soomaaliya muxuu muhiimada oo uu leeyahay shirkan soomaaliya waxaa ahmiyad ugu leedahay shirarkan oo kale inkastoo annaga jeebkeenna iska maran yahay waa muhiim inaan nimaadno aana ka qayb qaadanno hadda waxaa joogo kale taliya ku-xigeenka ciidanka kenya joogay annaga ahmiyad bay noo leedahay gaar ahaan hadda isbeddel oo dalka ka dhacay xiriirka kenya soomaaliya weji kale inuu yeesho ayaanna rajaynaynaa marka ciidamadeennana maadaama ciidankoodana ka jooga dalkeenna inaannu xiriir yeelanno marka fursadahan oo kale ayaa laisku arkaa oo waxyaabo oo loo baahan yaha laisku gudbiyaa meelaha kale waa adagtaa in laisku arko maadaama xiriirkeeni maalmahan oo aad u hooseeyey yaa ka mida waddamada kale ee ka qaybgalaya meeshaan waxaa joogo maraykan waxaa joogo dalalo badanaa joogo xataa dalal kale oo laga carara ayaa jooga marka marka shirarkan oo kale saasoo kale indiya maraan shir u tagay sidaasoo kale dalal laga cararaayo oo labadooda is arkina isla miis isla fadhiya maraykanku wuxuu dib u soo celiyey ciidamadii ka howlgalaya soomaaliya ka warran marka arrintaasoo kale iyo saamaynta ka dhalan karta iyo muhiimadda soomaaliya ay u leedahay ma ka hadisheen marka annaga dee waajibkeenna waxaa weeye wixii dowladdeenna la fartoo macquulino laakiin kolley waxaan u aragnaa garbistaag weyn oo dowladda maraykanka u samaynayso ciidamada dalka soomaaliya dad baa si siyaabo kale u fasirayo laakiin ahmiyadda ugu weyn waxaa weeye annaga garbistaaggaas haddaba way joogaan ciidamo maraykana tiradooda hoosiso kaalmo badanna way siiyaan ciidanka soomaaliya marka tayada in kor loo sii qaado taageeradan in kor loo sii qaado cid diidi karta maleh waa quwadda ugu weyn maraykanka dalka ka jirta adduunka ka jira marka inaanu ku tiirsanaanana waa loo baahanya maadaama annaga daciif iskale marka waxaad sheegtay in maalgashi la raadinayo iyo xiriir kale haddaad sharaxdo muxuu yahay maalgashigaas maalgashigaas waxaa weeye dee hay-ado baa joogo takhasus gaara leh oo xagga amniga ka taageeri kara dowladda hadday noqdaan xagga tayeynta koruqaadista ciidamada ama hadday noqdaan wardoonka marka hay-adahaasna adeeg bay u bixiyaan qalab bay iibiyaan marka qalabyadaasna qaarkoodana ayagaa ku maalgeliya ama qaar kalena waxay ka keenaan dowladahooda inay maalgeliyaan inta awooddana jeebkooday kala baxaan marka waa annaga waxaan u nimid sida reer galbeedka dhahaan window shopping maxaa yeelay jeebkeena iska maran waxaan iibsan karnaa jirin marka wax ciidamada soomaaliya iyo amniga soomaaliya wax u taraya oo aad ku aragteen halkan ma jiraan waa jiraan aniga hadda dhowr dowladooda halkan kala kulmay ahmiyad waxaa ii leh ciidan badan oo dhaawac ayaa dalka jooga waxba looga tari karin wax kastaan samayna ka shaqaynana meel aan u qaadi weyne dowladdii hore way dadaashay laakiin ka dhaqaalihii iyo ahmiyaddii la rabay lama siinin marka dad oo qarankood u daafaca oo u dhaawacma ama qaarna oo u dhinta kuwii dhinta allah u naxariistay kuwii dhaawaca daryeel baa xaq nagu leeyihiin marka daryeelkaas aniga hadda maanta aan wax ka helay dowladda masaaridaa joogto oo kale military tasheegooda halkaanaan ku arkay dowlad kalena meesha joogtana ballanqaad bayna siiyeen marka tirada ciidamadu way iska badan yihiin dadkana qaadistoodii dibadda loo qaadayana qarash badan buu u baahan yahay marka aniga ahmiyaddaas maanta ugu weyn waxaan xoogaa aan ka dhihi karo safarkan aan dheef ogaadna
meeqa maalmadu soconaya
maantuu ku egyahay maantuu ku egyahay wuxuu bilaabmay lix iyo tobanka laakiin annaga waxaanu nimid toddoba iyo tobanka siddeed iyo toban wey maanta berrina waa lagu kala tagayaa insha allah sidoo kale waxaa ka qayb galaya shirka saraakiil hore oo ka tirsan ciidanka soomaaliya waxaa ka mid a jenaraal saacid taliyihii hore ee ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal saacid bal shirkan ka warran iyo muhiimadda soomaaliya uu leeyahay shirkan waa shir sanadkiiba hal mar la qabto waxaa isugu yimaadaa dalal badan adduunka ah waxaana laga wada hadlaa arrimaha amniga iyo arrimaha ka hortagga argagixisada iyo qaabdhismeedka casriga hay-adaha amniga waxaana runtii focuska lagu saaraa wixii technology cusub oo soo baxay oo la xiriira dhinaca amniga sidoo kale waxaa laga wada hadlaa xiriirka iyo iskaashiga amniga waana shir aad muhiim u ah weliba waxay aad u saaraan wadammada aan ka mid nahay sidii hore looga marin lahaa dhinaca amniga maxaa marka muhiimad gaar oo soomaaliya uu noo leeyahay wuxuu noo leeyahay waxaa runtii lasoo bandhigaa qaabab cusub oo lagu dhiso dhinaca amniga iyo hay-adaha amniga taasoo ay weheliso qalab cusub oo runtii adduunka casriga ah annagana aanan weli qaarkood aanan gaarin oo ay ka mid tahay dhinaca cyber iyo amniga guud oo laga hadlayo qalabka cusub oo loo isticmaalo intaba marka maxaa anfacaya ciidamada ammaanka iyo amniga soomaaliya oo ka faa'ideen waxaan laga faa'iidayaa runtii waxaa weeye waa iskaashi casriya oo fokus garaynaya ama la saaraya muhiimadda sidii loo tababar lahaa ciidamada iyo sidii wax looga baran lahaa dhacdooyinka la soo arkay ee dhinaca amniga oo iskaashi iyo tababarro cusub iyo qalabayn intaba lagu soo bandhigo runtiina dalal badan oo muhiim u ah arrimaha amniga ayaa culays ka saara dhinacaas kana soo qaybgala sanad walba